maantao dhanna maamul gobolka banaadir wuxuu ku hoolanaa qiimaynta khasaarahaasu intuu la egyahay iyo sidii gurmid deg dega loogu fidin lahaa dadkii waxyeeladu soo gaartay dhimashadii ilaa iyo hadda inta ahayno waa lix qofood dadka guryahooda biyuhu galay oon caawa ku hoyan karinna ilaa saddex boqol iyo kow guri lagu qiyaasay waxaa kaloo socda degmooyinka qaarkood waa kala daran yihiin degmooyin biyuhuna saameyn gaarsiiyey dadkii degaankana guryahoodii aysan joogi karin maamulka gobolka banaadir waxa uu bilaabay in dadkaas la dejiyo goobaha dowladda siiba goobaha dowladda hoose ama laamihii ama waahiyii ama degmooyinkii si gurmud deg dega loogu fidiyo intii laga gaari karina waxaa loo gaarsiiyey bac ama wax ay uga degtaan ama roobka duqa magaalada muqdisho injineeriisu ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay si deg deg ah u gargaaraan dadka danta yar ee uu roobku saameeyey waxaa marka bulshada ugu baaqaynaa in la isgaargaaro gurmadkaas isaga laga wada qayb qaato ciidamada qalabka sida siday u dhan yihiin waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan arrimaha mudnaanta aan siina annaga maamulka waxay tahay kow goobaha biyaha fadhiisteen in biyihii laga guro oo biyiguristii haddaba socoto in dadka iyaga waxyeelada soo gaartay raashin siday ku heli lahaayeen afur iyo loo diyaariyo oo degmooyinka qaarkood aad tegi kartaan soo booqan kartaan
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo ku hadlayay codka taliyaasha ciidamada qalabkii sida ayaa tilmaamay in ciidamada ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada gurmadka dadka uu roobku saameeyey waxay ciidamada qalabka sidaa diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan gurmadka ummadana badbaadadeeda ay qeybta ugu weyn ka qaataan sida hadda ad u sheegteenna saacadan laga bilaabo ilaa iyo wixii hadda ka dambeeya ciidamadu waxay ka qayb qaadan doonaan inay dadka biyaha dhex yaalla iyo muxuu ah iyadoo weliba saadaashu tahay inay roobabku ay di'i doonaan ilaa iyo caawa sidaas saadaashu tahay in aanu marka ciidamadu waa ku talagelayaan heegan bay gelayaan caawan hadaa la idmo saxaafaddu waxay ku arki doontaa waddooyinka ciidamadii qaranka oo meel kasta maraya oo dhulkii xaaqaya oo biybixintii ka qayb gelaya oo amnigii sugaya wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale ayaa ka hadlay dadaalka ay xukuumadda ku bixinayso sidii gurmud deg dega loo gaarsiin lahaa dadka danta yar ee uu roobku saameeyey anaga xukuumad ahaan waxaan diyaarnaha ciidamada inay u diyaargaroobaan siday u kaalmeyn lahayn gobolka banaadir gudoomiye ciidamada quudiyaar cabdullaahi raadaal afurna waxaan qaban doonaa wixii nooga gudboon oo magaalada jiiska haddii la nadiifin lahaa iyo biyaha magaalada haddii laga dhuma lahaa meelahay fadhiistaan intaas ay xooga saarna haddii laa yiraahdo